بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay السيف القاطع لهذيان الحزبي الناعق waxaana soo jeedin doona الأخ أبو عبد الله أحمد عبد الصمد حفظه الله ee dhegeysi wacan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حقا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربنا وسلامه عليه ما تعاقبت الأيام والليالي أما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال إلهي الله سبحانه وتعالى مهضله isagu kan keenay goobtan ka mida goobaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jacaylka badan yahay amba goobaha ka mida goobaha rabbi subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay walaalayaal sidaa wada maqasheen amba aada akhrideen waxaynu caawa biidni ilmowlaa u fadhinaa inaynu dhagaysanno oo aynu ka faa'iidaysanno muxaadarada ciwaankeedu uu yahay asayf alqaadic lihadayaan alxisbiyi naaciq muxaadaradaas sida laga dheehanayo amba laga milicsanayo ciwaankeeda waxay radin u tahay ama ay jawaab u tahay muxaadarooyin la galay oo dadka bar ka midii ay jeediyeen ilaa haddana socota muxaadaradan aynu caawa dhegaysan doono biidni illaahi tacaala iyo kuwa dambe ee la geli doono iyo kuwii hore la galay dhammaantood maqsuudkooda iyo danta laga leeyahay waa xaqa in la caddeeyo baatilkana in la radiyo fa fiiha ixqaaqun lilxaq wa ibdaalun lilbaatil wa nusxun lillaahi wa lirasuulihi wa licaamati lmuslimiin walaalayaal dadka in badan waxaa iskaga qaldan qofka in la radiyo oo khaladkiisa uu diinta ka galay la caddeeyo iyo qofka in la dhaleeceeyo oo wax laga sheego qofka u baahan labadaa inuu kala ogaado oo uu si fiican u kala fahmo wuxuu akhriyi karaa kitaabka uu qoray alimaam xaafid ibnu rajab alxambali raximahu llahu tacaala alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir qofka waxa weeye qaldamay in la radiyo oo khaladkiisa la caddeeyo waa shay waxa weeye shareecadeenna islaamka waxa weeye asal ku leh bal ayna fartay oo ayna amartay culimmaduna waxay sheegaan baabka mashruuciyati raddi cala almukhaalif qofka mukhaalifka in la radiyo inay sharci tahay adilada waxa weeye tusinaysaa waa adilo fara badan oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadaba ku badan oo ku timi adiladaasoo culimmadu laba qaybood ay u qaybiyaan adilo caama oo loo daliishanayo baabkan iyo adilo waxa weeye gaara oo si gaara ugu soo aroortay adilada caamkee loo daliishanayo culimmadu waxay sheegaan adilada ku soo aroortay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar dhammaanteed waxay daliil u tahay baabkan alraddu cala almukhaalif waayo munkar kasta oo dhaca laabudda inuu yahay mukhaalifun lisharci inuu sharciga khilaafsan yahay oo khada uu yahay munkar kastaana wuxuu u baahan yahay in la radiyo oo la suuliyo oo la caddeeyo ayuu u baahan yahay sida rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam uu inagu yidhi min xadiidi abi saciid alkhudri man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadih ilaa aakhiri alxadiid adilada khaaska ee baabkan ku soo aroortay aad iyo aad bay u fara badan tahay waxaana laga ogaan karaa amba laga garan karaa tatabuca in la raacraaco axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo siiradiisa adiladaasay ka mid tahay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray abusanaabil markuu ku qaldamay masale ka mida diinta oo masale fiqi ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam khaladkiisii waa caddeeyey waanu bayaamiyey wuu radiyey wuxuu yidhi kadaba abu sanaabil waxa weeye amhilo kaloo fara badanna way jirtaa allahu akbar laqad qultum kama qaalat banu israa'iil ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha afataanuna anta ya mucaad adilo aad iyo aad u fara badan baa jirta insha allahu tacaala waxaan ku soo dhowayn doonaa muxaadarada akhuuna alfaadil abu cabdallah axmed cabdisamed yuusuf falyatafadal mashkuuran maajuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان في الله سيدا أخونا فيصل الشيخي جزاه الله خيرا waxaynu caawa isugu nimi inaynu dhagaysanno muxaadiradaasi aa ciwaankeeda maqasheen oo uu yahay asayf alqaatic lihadayaani alxisbiyi naaciqa seefta jaraysa ama goynaysa hamadda ah iyo hantaataca ka xisbiga ah ee iska yeedhay ama iska qayliyey kay soo baxay seeftuna halkan ilaa qaar baa u fahmi doona inay tahay tii xisiga ahayde waa macnawi weeye sababta aynu muxaadiradan u cilaaminay ama u gunudnay waa arrintaasi la sheegay waxaynu ognahay in wiigaggii tegay muddo biliyo dheeraad ah masaajidkan aynu hadda fadhina ee masjidu nakhiil inay ka baxeen nadawaad cilmi ah oo ay mushaarakeeyeen majmuuco ka mid ah culimada iyo ducaadda addacwa asalafiya nadawaadkaasi oo aad iyo aad u muhiim ahaa runtii faa'iido badan dadka iyo mujtamaca iyo bulshoweynta iyo ardayda gaar ahaan u soo kordhiyey masaa'il badan oo cilmiyana lagu caddeeyey hadday noqon lahayd in laga digo tafaruqa iyo taxasubka madmuumkaa iyo hadday dalabulcilmiga noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd caddaynta la caddaynayo manhajiga salafiga ah iyo calaamadihiisa iyo masaa'ilka la halmaala sidaasi haddii ay ahayd waxaa iska kacay mid ka mida xisbiyiinta xaaqidiinta ah ee aadkiiyo aadka u necab dacwadda salafiga ah iyo ducaaddeedaba oo macruuf ku ah had iyo jeer inuu waxa weeyaan naqdiyo ama uu isku dayo inuu wax ka sheego ninkaasi waxa uu gudagalay inuu naqdiyo ama bushiyo ama wax ka sheego nadawaadkaasi cilmiga ahaa ee ahlulcilmigu soo jeediyeen dabadeeta waxaa dhacday fafadaxa nafsahu fii raabicati nahaar hadhcad ayuu naftiisii fadeexadiyey walaysa miman yubkaa aw yuxzan walilaahi daru lqaa'il man tazayaa bigayri ma huwa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaani waxa uu ku qaabila ama kala hortegay nadawaadkan iyo masaa'ilkan la ta'siiliyey ee lagu dhisay adilada kitaabka iyo sunnada ee lagu xoojiyey aqwaasha ahlulcilmiga fahan dabagediyan buu kala hortegay waxaana ku dhaboobaya qowlu lqaa'il وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم محاضرة سوء جيديي وذات كاسي حزبقاهي وحاضر وكل عي أخطاء ديار فربضا يا افتراءات كبين أبورتي أهل سنها وأونس بين أي وحاني قبين iyo waxa weeyaan markaa طacni uu u soo jeedinayo waxaanaynu ognahay oo kutubta caqiidada in badan ay ahlulcilmigu inoogu caddeeyeen inay ka mid tahay calaamadda ahlulbidaca in ahlulasarka iyo dadka ahlu sunnaha wax laga sheego waa kii lahaa alimaam abu xaakim alraazi calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahaar waxa u habboonayd haddaba saaxibulhadayaankan inuu iska aamuso ayaa u habboonayd ama uu wax hagaagsan ku hadlo laakiin ma dhicin soomaalidu waxay ku maahmaahdaa haddaad wax ku hadal garan weyday ma iska aamus baad garan weyday waxaa dabadeeta xaalkiisu waafaqay kuwa laga yidhi laa huwa khayran qaala faqanim walaa sakata fasalim khayrna muu odhan oo uu qaniimaysto mana aamusin oo uu nabad galo walaalayaal radinta ama naqdinta aynu ku samaynayno muxaadiradaasi hore loo galay haddana socota iyo khuraafaadkaasi cadayntaynu caddaynayno waxaa loo qaybinayaa laba qaybood mid mujmala iyo mid mufasala labadaasaynu u qaybinaynaa wakhtigoo iska koob kooban waxaynu gudagelaynaa ugu horayn radinta mujmalkaah waxa uu wadaadku ka dhigay ciwaankan muxaadirada uu galay oo mutaysata in lagu magacaabo hadayaan adacwatun salafiyatun sadiida am xisbiyatun khalafiyatun jadiida ciwaanka noocaasa ee su-aasha ah ayaa waxa weeyaan uu soo dhigay waxaynu leenahay ciwaankaasi waxaynu ka radiyaynaa min wujuuh wejiga koobaad su-aashaasi ama istifhaamtaa uu soo arooriyey kamuu jawaabin waxa weeye nimankan aan ka hadlayaa dacwadoodu waa salafiye sadiidaana ma odhan ta dambena ma sheegin intuu waxa weeyaan ciwaanada ku soo qortay su-aasha noocaasa ayaa markii uu muxaadirada bilaabayna uu uga fadhiistay sida loo yidhaahdo oo aan waxa weeye waxba ka cadaynin tan noocaasi waxa weeyaan waa mid aada iyo aada loola yaabo qof ciwaan soo qortay oon waxba ka sheegin wejiga labaad wuxuu yahay arrinka noocaasi wuxuu ku tusayaa calaa dacfi alxuja inay xujadiisu daciif tahay iyo inaanay waxa weeyaan markaa aanu waxba jasmin karahayn waayo hadduu wax jasmin karaayo uu ka jawaabi lahaa su-aashu isagu keensaday wejiga saddexaad wuxuu yahay waxaynu inagu ugu jawaabaynaa bikulli saraaxa oo aynaan kala gabbanahayn inaynu nidhaahna hiya dacwatun salafiyatun sadiida wain ragima anfu lxisbiyiina alxaaqidiin dacwaddani waa dacwad salafiye ah oo sadiida ah tiinuna aawadaanee ku baaqaysaana waxa ay leedahay sadarka hoose oo munaasib ku ah dhabtii waa dacwatun xisbiyatun khalafiyatun jadiida bikulli saraaxa ayaanu sidaasi kuugu jawaabaynaa wejiga saddex afraad wuxuu yahay waxa uu warqadda dhinaceedaasi ku soo qoray marka ciwaanka laga yimaado waxay radin ku tahay nadawaadkii mutahaalikada ahaa nadawaadkii ahlulcilmigu ay inoo galeen ee guud ahaan muslimiintu ka faa'iidaysteen gaar ahaan ulaabulxaq ulaabuulcilmi ay ka faa'iidaysteen ayuu ku sifaynayaa inay tahay almutahaalika waxaynu leenahay anta awlaa bitahaaluk marka aan xaqiiqada la yska indha tirin adiga ayaa tahaalugaasi aad sheegatay ama aad soo aroorisay ama aad qoratay u mudan oo ku habboon sifada noocaasina markaad muxaadiradiisa dhegaysato ama u fiirsato kiisay ku dabaqmaysa xaqiiqaha markaan arkay hadalkaasi sida fudud ugu qoray waxa weeyaan warqadda waxaa igu soo dhacay dhowr eri oo waxa weeyaan gabay soomaaliya waxaan idhi haddaan layskabcaynoo wax jira laga garaabaayo guul lagu farxiya khayr ayay soo gudbinayeeni haddaad adigu garan weyday ood gees kale u booday waa kuu garaad xuma inaad soo gardhigta intaas ayaa igu soo dhacday marka labaad walaalayaal waxaynu leenahay muxaadaradaasi uu galay waxaa ku sugan akaadiib iyo iftiraa'aad salafiyiinta uu ku been abuuranayo sidaynu xusi doonno in salafiyiintii ahlulxaqa lagu been abuurtaana waa caadada ahlulahwaaga qadiiman wa xadiian dulaabulcilmi baynu nahay oo waynu garanaynaa weliba xisbiyiinta imaka joogtaana arrinta noocaas aad iyo aad bay u dabaqaan fii kulli zamaanin wa makaan culimmada ahlusunna ay meel kastoy joogaan iyagoo akaadiibtiiyo iftiraa'aadka xisbiyiinta ka cabanaya ayaad arkaysa waxaa culimmada qaarkood ay galeen cajalad ama muxaadare ciwaankeeda la idhaahdo ixdaruuhum fainahum yakdibuun iska ilaaliya been bay sheegaan xisbiyiintu ee iska ilaaliya waxaa ku badnayd hadalkan uu ninku akhriyey ama muxaadaradan uu galay talbiisaadka iyo xaydada jawaabta saxda ah la baalmarayo ee la weydaaranayo jahaalaad cilmiya iyo kuwo lisaaniga ku jiray iyo tanaaqudyo fara badan waxyaabaha ugu weynee lagu mulaaxadayn karaa waxay ahayd qilat ladilla adilla yaraan ninkaale waxbaan radiyaya waxa weeyaan marka aayaadkii istiftaaxa laga tago aayad kaloo qur-aana ma sheegin muxaadiradiisa oo saacad iyo dheeraad socotay axaadiista rasuulka marka la eegana xadiid buu soo qaatay weliba aanu rasuulka u tiirin oo rasuulkaa yidhi aanu odhanahayn ee hadal ahaan uu ugu soo dhex daray hadalkiisa weliba xadiidkiina uu qalday oo uu jabiyey nacam waa wax aada iyo aada loola yaabo hadaalka hadalka ahlulcilmiga dhowr midh ayuu isagana waxa weeyaan markaa ka soo qaatay oo iyaga qudhooda waxa ku sugan aynu arki doonno waxaa walaalayaal baraarujin mudan marka aad hadlayso inaad cilmi ku hadasho ayaa loo baahan yahay ama uu qofku iska aamuso laakiin falsafad iyo hadal inshaa'i oo la curiyo oo la wado uun dee laa yacjazu canhu axad qof ka caajisaya ma jiro وحتى العجائز مع الإسلامان كعاجسهي ووحا ويان هدي الله إلى هدائي وكهذا الوض ما انتورنا دوي وذكرا وحا سل الربا فجو وحا الربا وحا الشيغان ايساينا عضيون كانت وحا كانوا الشيغي إسلام وانكي بينو كوشي راية وحا وري وحا هاي عنوان كان كأولس أو كارك misana waan yaro khafiifiyey buu yidhi waxaynu leenahay annaga waxba ha naga khafiifin wax allo waxaad hayso soo daa ciwaanka ugu adag ama ugu culus soo qoro baatil kasta iyo falsafad kastood la timaadana ahlu sunnuhu si aad iyo aad u sahlan bay uga jawaabayeen walilaahi alxamd qaala allahu tacaala ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إخواني في الله هدين انت سكو دافنو ردق وحويا مركا مجمل كأه وحين هذا وقل دونا ردق مفصل كأه انت وقتك مركا إنو قارو وحاو كهر لي ninkaasi muxaadireeyey ama saaxibul hadayaanku muxaadiraadka badidoodii waan dhagaystay buui masjid majliskii ugu dambeeyey mooyaane waayo wuxuu i waxa laygu yidhi kaa waa la googooyey oo sidii masaajidka uuga baxay suuqa looguma soo daynin markaa misdaaqiyad ma laha oo waxba ma dhagaysan buuhi waxaynu leenahay haadaa kadibun sariix taasi horta waa been cad majlisku u jeedaa waa majliskii shaykhuna waalid cabdulkariim xasan xoosh xafidahu llah waracaah waa sheekha majliskiisii weeyaan muxaadirada iyo su'aalaha isugu jiray ee aadka iyo aadka u qiimaha badnaa lama googoyn lamana jarjarin sidaad u sheegtae ilaahay ka cabso oo beenta iska daa baynu leenahay ومدى لبعده تقتضي الأمانة العلمية الاستماع والمقارنة قبل الحكم وحين لنا هاي أمانة علمية وحي كوب سنيسا انت نضحكم إن أظهرت وحويان اسكرب لكته وأعاد ايكته لكن إن أضحكم كتورتا مدفي عن ما وحين لنا هاي قرب كالصدحات وحلقيا يابا إن محاضرة iyo masaa'ilkii waxa weeyaan ay xambaarsanayd aad isku maqiiqi kari weyday oo aad ka baqatay ayaa dhici karta waraxim allahu imra'an carafa qadra nafsi waxa hadalkaasi uu ku duuban yahay ama uu ku sugan yahay muxaadarada bilowgeeda nacam bal hadal xaggii hore waxa weeyaan ay been noqotay fa kayfa yakuunu aakhiruhu xaggiisa dambana talow siday noqon allahu mustacaan waxa uu sheegtay muxaadirku oo uu yidhi isamka nadawaadku waa mid jamiila oo baraaqa oo qurux badan laakiin madmuunkeedu buu wuu khilaafsan yahay ciwaanka waxaynu leenahay aljawaabu min wujuuh dhowr weji baanu hadalka noocaasa kaga jawaabayna waa midda koobaade haadihi firyatun maa fiiha mirya taasi waxa weeyaan markaa waa been cad oo aan shaki ku jirin bal madmuunka waxa weeyaan muxaadiradu wuxuu ahaa mid si dhammaystiran u dabaqaayay ciwaankay xambaarsanayd waa midda kale haddii waxa weeyaan aad adigu sheegtay ciwaanka muxaadiradu inuu mid macaan oo fiican ahaa waxaynu leenahay famadmuunuhaa axlaa minhu waxay xambaarsanaydna uu ka sii macaanaa laakiin sidii horeba loo yidhi وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية وحبك للشيء يعمي ويصم وحلق يابا تعصبك يا حزبيدا كسغا أيا وجود دمي واي مضمونك يا معاندا قيمها بضن إن دواتك دحتيش waxa uu sheegay oo waxyaabaha uu soo arooriyay iftiraadkiisa ka mid ah wuxuu yidhi nadawaadka ma'aakhid badan iyo mukhaalafaad badan baa ku jiray mid cilmiyah iyo mid manhajiya oo waxa weeyaan dhowr iyo laatan gaadhay intuu awawda badiyey intaa ama intaa ilaa intaa ayaa waxa weeyaan bimacnaa ku jiray buu yidhi waxaynu leenahay aljawaab min wujuh si kooban baynu ugu jawaabayna waxba waxa weeyaan waqti si dheer iskaga lumin mayno wajiga koobaad waxaynu leenahay haddii ay runtaa tahay maxaad akhtaadaasi cilmigaah iyo taa manhajiga aad u sheegi wey ee aad u caddayn wey wajiga labaad ninkan muxaadarada galay hadalkiisa xaggiisa hore ilaa markaa halka ugu dambaysa khata keliya oo la odhan karo waa khata cilmiya ama manhajiya oo muxaadaraadkii waxa weeyaan uu ku arkay ama ku mulaaxadeeyey oo xaqiiqii ma jiro qalad qura uu odhanaya qalad waxaasuu ninkaasi ku dhawaaqay waa qalad aayadaasaa u daliila xadiiskaasaa raaca ahlulcilmiga aqwaashoodu khilaafsan yahay ma jiro laakiin muxaadaradii iyo hadalladii ahlulcilmigu jeediyeen ayuunbuu garab cararaa oo waxa weeyaan markaa dhinac mara waxa markaa keliyahoo ka buuxday uun sarsara iyo hadayaan ayaa aad iyo aada ugu badnaa waa wejiga saddexaade waxaan ugu jawaabayaa kaa hadalkii alimaam asuuri raximahu اllahu tacaala uu yidhi qul liman caanada alxadiia waadxaa caayiban ahlahu waman yaddaciihi abicilmin taquulu hada abin lii am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi waxaynu leenahay haddii waxa weeyaan markaa arrinka noocaased sheegataa aad cilmi ku sheegatay caddee dadka u soo bandhig dadku wax diinta u caddeeya way u baahan yihiin hadday jahli ka ahaydna jahligu waa khuluqu safiihi waa ta kaleeh haddii isagu uu sheegtay nadawaadkaasi waxa weeyaan markaa bishiyo dheeraadka socday ee toban sheekh wax gaadhaya ama ku dhowi ay mushaarakeeyeen hadduu sheegtay inuu intaasoo qalad ka soo saaray isagu muxaadiradaasi uu galay ee halka majlis ahayd haddii la eego min awalihaa ilaa akhiriha waa wada akhtaa dhowr iyo labaatan baad jeedaayo boqol baa laga soo saari karaa boqol ayaa waxa weeyaan markaa laga soo saari karay nacam waxyaabuhu markaa sheegtay waxaa ka mid ah iyo abaatiisha muxaadiradiisaasi ku dhacday wuxuu yidhi sababta keentay waxay ahayd nadawaadkan wuxuu yidhi waxay ahayd dambebas oo khilaaf dhexdooda huray ayay ku dambebasayeen maskaxdii ciidankaa malaa ku soo degtayoo dhallinyarta ayay jihaynayaan buu yidhi waxaynu leenahay aljawaab min wujuh dhowr dhinac baynu ugu jawaabaynaa ugu horayn sidee baad ku ogaatay in muxaadirada waxa weeyaan qasdiga loo guntay oo kaa aad sheegatay ahaa hal iطalacta alghayb ma qayb kaa daalacatay ama awxaa ilayka shaydaanuka se shaydaankaagii baa ku waxyooday talow waa yaabay wejiga labaad bal waxay ahayd mid loo guntay muxaadiraadkani in xaqa lagu caddeeyo laguna difaaco وهذه, وهذه عادة أهل السنة قديما وحديثا إن حق الله عدي أولا دفاعانا وعادة أهل السنة لها انشرين الرئيسية دنبي سبا ومدى صدحاته idinka ayaa siyaasada u dhow iyo maskaxda ciidanku inay idinku soo degta labadaba waxaana laga yaabaa wixii markaa isaga ka guuxayay inuu inaga inugu dabaqay waayo waxaa la yidhi maa fiika yadharu calaa maa fiika waxaa kugu sugani waxa weeyaan afkaaga ayuu ka muuqda oo halkay soomaalidu ka tidhaahda wixii calooshu jeceshahay carabkaa xada waata afraade tan uu yidhi khilaaf baa ka dhex jira waxaynu leenahay wax khilaafi nagama dhex jira walilaahi alxamd gaar ahaan walaalaha iyo culimmada waxa weeyaan muxaadaraadkan inoo soo jeediyey waxalla wax khilaafahoo ka dhex jiraa ma jiro waa walaalo isjecel oo khayrka iyo wanaagga iyo faafinta dacwadda isu kaashada weeye wejiga shanaad waxa aad iyo aad aan ula yaabay waa nimankii ictisaamka la odhan jiray waa magacay iyagu jecel yihiine ee waxa weeyaan marka aynu xaalkooda naqaanay ee dadka xataa sikaaru alaba ay garanayaan xaqiiqadooda waa nimankii oo maanta cid khilaaf talo waxa wey markaa ku ceebaynaya waa iyaab qofka gurigiisu quraarad yahay guryaha dadka kale yaanu dhagaxyaan bal iyagiibaa waxa weeyaan khilaafkaasi uu sheegayaa uu si kasta u saameeyey nacam kolkaasay cid kale ku sheegayaan warkaa aan sheegay faahfaahintiisana waxaad ka heli kartaa muxaadiraadkii iyo nadawaadkii baxay in ka midna wayna soo mari doontaa insha allahu tacaala marka waxaynu leenahay ramatnii bidaayaha wansallad intay xanuunkoodii inagu siibeen bay deetana inaga siibtay waxa ay soo qaadeen qole ay yidhaahdeen waxa weeyaan nacam waxay u dhigeen dadka in la jarxiyo ama la tabdiiciyo qawaacid caynkaasi ah dabadeetana iyagii bay ku dabaqeen wax ka qorqoreen oo kada wa kada ma girifgirif yara waa siduu hadalka u dhigae qole waxa weeyaan markaa ay sidaa ku sheegeen baa soo baxday bay idhaaheen waxaynu leenahay taasina waxaynu kaga jawaabaynaa waa midhe culimmadayada iyo mashaaikhdayadu xafidahum allahu tacaala tabdiicaa si aad sheegateen kuwaa may barin arrinka noocaasi waa kadibun sariix been cad weyn waa midda labaade kuwanaad ku soo halqabsanaysaa waxa ay dadka ku tabdiiciyaan ama sunnada kaga saaraan waxyaabo markaa lala yaabo sida waxa weeyaan markaa tilfaas buu ka soo baxay sitaarad la'aan buu dumar wuxugu dhigay jaamacad mukhtalita oo ragga iyo dumarku isku galaas yihiin ayuu wax ka dhigaa waxyaabo noocaasa ayaa waxa weeyaan markaa ay wax ku tabdiiciyaan sidaynu wada garanayno bal haddaba halkeebaa ku aragteen mashaayikhda iyo culimmada iyo weliba ardayda oo waxyaabaha noocaasa dadka ku tabdiicinaya waata kaleeh xataa waxa weeyaan markaa anagu acyaantiinna maanaan tabdiicin haddaad run sheegaysaan waxaa keentaan axad mashaayikhdaasi ka mid ah iyo walaalahooda dacwadda wada oo acyaantiinna mid ka mida tabdiiciyey baladalla kaalaya oo keena haddaad run sheegaysaan waxaa kaloaynu leenahay qofka huluwi ku dhaca ama taqsiir ku dhaca slafiyadu waa ka beri ilan salafiyadu waa islaamkii saxiix ahaa quluwigaasi cid ka soo fulay ama taqsiirkaasi munkarkaahi salafiyadu waa ka beri salafiyadana waxba yeeli mayso munkarkaana waa la sheegayaa salafiyiintii kale ee iyagu toosnaana waxba u dhimi mayso taa ku seexa oo ku soo toos haddii ay markii hore kaa maqnayd yaa saaxib alhadayaan waxaan intaa ku sii xoojinayaa oo keliya culimmadani annaga ayay waxna bareen sharciga ilaahay jalla wacalaa noo iftiimiyeen aad iyo aad baanu markaa u jecellahay waanaanu u ducaynaynaa tabdiicaasi loo nisbaynaayo xaqdaran ee waxa weeye xaqdarrada ah namay barin bale waxa weeyaan markaa quluwiga iyo taqsiirka labadaba in la yska ilaaliyo waxyaabihii aanu ka baranay weeye taana ogow hadday hore kaaga maqnayd waxaa kaluu sheegtay wadaadkaasi muxaadarada galay oo uu yidhi laa jadiida yudkar wax cusub oo la sheego nimanka waan maqmaqli jiray oo waan dhegaysan jirayoo waxa weeyaan markaa wax cusub oo la sheegaa ma jira buu yidhi wadaaddo la soo kalifay mooyaane balaynu hadalkiisii wada dhegaysanno hadalkiisa waa maqlayseen waxaynu u sii daynaynaa si aan laysu odhan waxbaa lagu daraya ama si kale ayaa loo dhigaya waxaynu leenahay sheegashada aad sheegatay wadaaddo lilaahi ahoo noo yimi in waxa weeyaan markaa hadal iyo wax inay dhahdhahaan lagu kalifay waxaanu kaga jawaabaynaa min wujuuh wejiga koobaad waxaynu leenahay sadaqta fii bacdin wa kadabta fii bacdin hadalkaaga noocaasa badhna waa runtaa badhna waa beentaa waxaad run ku sheegtay wadaadadaasi inay noo yimaadeen waxaanaanu waxa weeyaan markaa filaynaa ama u malaynaynaa inay lilaahi ahaayeen waayo haddaanay lilaahi ka ahayn manhajkaasi saxiixa ah ee salafigaah uma yimaadeen waxaad been ku sheegtay in lagu yidhi hadla oo hadal lagu kalifay waxaan ku leeyahay ama aynu leenahay jamaacada iska soo horraysiisay ninkaasi sidee baad ku ogaatay in hadalka lagu kalifay mise waad ku riyootay waa wax aada iyo aada loola yaabo weeye waxaanu qofku goobjoog ka ahayn wariyo wacaalu haynin inuu markaa iska saadaaliyo idhahdo waa caynkaa iyo caynkaa waa kadimun lahu quruun waa beengeesa dhaadheer weeye waxaa taasi sii caddaynaya culimmadaasi uu sheegayo waxaan filayaa waa la iska garanayaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa sadar muuqdaa su'aal uma baahna waxay ahlu sunnaha dhex joogeen muddo aan filaya laba sana inay ka badantay mooye inaanay ka yaray haddii hadalka lagu kalifi lahaa iyoyna wax dhahdhahaan ama waxa weeyaan markaa la fari lahaa inay iscaddeeyaan markii ugu horraysay ayaa waxa weeye lagu kalifi lahaa intaasoo muxaadiro ayay galeen kanay ka galeen masaajidda kale magaaladay ka galeen magaalooyin kaloon hargaysaba ahayn bay ka galeen intaaba ay waxa weeyaan markaa diinta ka warramayeen marnaba may dhicin in la yidhi qasab ku hadla ama hadal lagu kalifay siduu isaguu dhigaayo marka waxaynu leenahay haddii hadalka lagu kalifaayo markii ugu horraysay ay yimaadeen baa lagu kalifi lahaa bal eh nadwadaasi cilmiga ahayd ayay mushaarakeeyeen oo ay ka qayb qaateen dadka ayay waxa weeyaan markaa diinta u soo gudbinayeen sidaan horeba idinku soo sheegay nacam khayr waxa weeyaan markaa lagu farxo ayay soo gudbinayeen waxaa kaloo leeyahay hadalkuu sidaa leeyahay waxa ku sugan dacnin culimmadii uu dacniyayo ayaa ku sugan waayo culimmadii buu u sawirayaa kuwa wax loo laqimaayo oo la odhanayo tuur ama dheh ayuu culimmadii u sawiraya taasi waa dacni imaka waxa weeye haddaynu soo qaadno wadaadadooda qaar ka mid a haddaynu soo qaadno ay waxa weeyaan markaa qayle ka kici lahayen way afka gacanta gelin lahaayeen way waxa weeyaan markaa wadaaddaa wax laga sheegay ama culimaha sidan la yidhi ay ku waalan lahaayeen waxaynu leenahay culimada afka ka jeedi yaa saaxib alhadayaan culimada waxa weeyaan markaa afka ka jeedi oo afkaaga iyo adinkaaguba ha ka nabadgalo waxyaabaha walaalayaal qaladaadka ah ee akaadiibta ah ee ku dhacay muxaadaradaasi jamaacat اlictisaam ay waxa weeyaan markaa caqideen waxaa ka mid ah waxa uhi ninkaasi hadlay waxay kicinayaan khilaaf aan xaqiiqo lahaynun jirin khilaaf aan laa xaqiiqata lah xaqiiqo lahayn bay kicinayaan buur oo ay abuurayaan markaasuu aad iyo aad taasi weliba waxa weeyaan markaa uga sii hadlay oo uu ku sii sharaxay hadalla iswada tanaaqudaaya oo iswada tabcaynaya oo iska hor iyo daba imanaya ayuu ku sii sharxay waxaynu leenahay ugu horayn waxa weeyaan khilaafku ahlu sunnuhu kicin maayaan iyo salafiyiintu sidaad hadalka u dhigaysee waa mid jira muslimiinta khilaafku uu ka dhex jiraa weey qofna ma awoodo inuu qariyo nabigeenuna wuu sheegay sal اlahu alayhi wasalam ummaddan inay salaafi doonto xadiidka sunanka ku yaala min xadiid cirbaad bni sariya w rasuulku uhi man yacish bacdii fasayara اkhtilaafa kaiira facalaykum bisunatii wasunati اkhulafaaءi الraashidiin ilى akhir xadii waxaa rasuulku uhi wasatftariqu ummatii ilى aلaaثi وaسabciina firqa kulhaa fi الnaari ila waaxida markaa khilaafkii rasuulku sii sheegay sal اlahu alayhi wasalam wuu dhacay waa kaasi jira ee indhaheenna aynu ku aragno wejiga labaad khilaaf annagu abuuri mayno ama kicin mayno sidaad hadalka u dhigtae waanu ka digaynaa khilaafka jira ayaanu ka digaynaa hadhiyo habeen waxaanu ku baaqaynaa in khilaafka la soo afjaro wixii waxa weeyaan markaa khilaafkaasi lagaga bixilaa lagu dadaalo asbaabta keenaysa la iska ilaaliyo taasaanu dadka farayna in khilaafka ahlu sunnaha salafiyiintii ay ka digaana adigaaba sheegay adiga qudhaada ayaa sheegay oo hadalkaaga ay ku jirto waalxaqu maa shahidat bihi lacdaa wejiga saddexaad waxaanu aaminsannahay ilaahayna uga diin dhiganaynaa firaqan aad jamaacaadka ku sheegaysa aad barakaynayso ee aad bogaadinayseed madaxa u salaaxayso ee aad difaacayso ee marka wax laga sheega ay cadho naftu kaa baxayso waxaanu aaminsannahay inay tafaruqa iyo kala tagga muslimiinta waxa weeye ay sii kordhinayso oo ay sii badinaysaanu aaminsannahay ahlulcilmiguna ta noocaasa aad iyo aad bay markaa uga warrameen oo ay u caddeeyeen waayo in jamaaco la sameeyaa marar kalena insha alla wayna soo mari doontaaye waa arrin muxdaa manaa jamaacaadkan faraha badan ee hadda jira wax soo dariday bay ahayd wax weligeed muslimiintu ay yaqaaneen oo jiri jirta may ahayn isaga qudhiisaana qiraya oo xagga dambe muxaadaradiisa ku sheegaaya inay muxdath tahay oo xataa waktigii la asaasay buu sheegaya waxaynu leenahay haddaad qirsan tahay inay muxdath tahay wax muxdatha maxaa dadka kaga wareerinaysa xadiidkii rasuulkun maad akhridid وكل محدثة بدعة وكل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث كي رسول كل ما دخل أولا لك أسكي تورت وح محدث وعدك وعد قرصنت هاي حدثك كجور إيريس وحنا أهل العلم قلت المامين شيء يستوى محدثة haddii haddana tafaruqu keeno oo dadkii kala kaxeeyo arrinka noocaasi inuu yahay mid aan la ogolaan karin oo mamnuuca sharcan qaala alimaamu shaatibiyu fi lmuwaafaqaat wuxuu imaamu shaatibi ku yidhi abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa la idhaha almuwaafaqaat وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء ما سلكست هذا دقيست وسود الرداء جماعاتكم يعني سود الردين سلا قريان يقا قدود ويسود الرداء وكانت عداوة يا وحويان مركا كلاتك يا استرس كانت انتابا مياني كينين ما يوي كانتي wuxuu sheekhu yidhi waxaynu ogaanaynaa inaanay markaa annahaa laysat min amri diini fii shay arrinka diinta inaanay shayna kaga sugnay haddaad markaa waxa weeyaan xaq doonayso hadalkii ahlulcilmiga ee nusuusta ku qotamay nusuusta ku qotamay waa kaa aayaadkii qur-aanka ah ee tafaruquu sheekhu sii sheegay waxaad ka eegi kartaa muwaafaqaadka mujalladka afraad safxadda boqol iyo afar iyo soddon buu hadalkaasi ku dhacay waxaa aad iyo aad ugu celcelinayaa jamaacahun in la unkaa jamaaco jamaaco jamaaco salafiya hadalkiisa ayay ku soo noqnoqonaysaa waxaynu leenahay marka horeba jamaaca in la unka ma aaminsanin taa xaqa ah ayuunbaa waxa weeyaan markaa keligeed xaqa mid kale walow mid labaadba ha noqotee in la unko ama la bilaabo ma aaminsanin nacam jamaaca samaysiga qudhiisa ayaana markaa mukhaalafo ah maanta firaqa joogana waxaynu ognahay mid kaste oo la eego inay mukhaalafaad fara badani u weheliyaan waxau dhaha shaykh alfawsaan xafidahu allah waracaa ama man khalafa hada almanhaja wasaara calaa manhajin aakhar فإنه ليس منا ولسنا منه وحول قفك منهج كاسي خلافة ومنهج كأهل السنة والله العظيم واكي علماء برتا إنه قعدية كاوي وحول الشيخ يري قفك منهج كاسي خلافة إيه منهج كلاكو الصعدة فليس منا ولسنا منه نقمد ماها نقنا كمد منهن ولا ننتصب إليه ولا ينسب إلينا أنك النوم نسبة شيئا أيو أنك نسبة شيئا ما إنه إساقنا نلو نسبة ما أيو ولا يسمى جماعة جماعنا الأولن ما يشيخه كلا يفوتنا وهذا الكيف وزاني وإنما يسمى فرقة من الفرق الضلالة وحلقوا مقعابا يا أمبو يريد فرقه waxa weeyaan marka firqa dalaalada kamida لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق وهي جماعة وحوي وتحقق تاغنو تاسون با جماعة waxyaabaha marka qaladaadka ah ee ku dhacay muxaadarada waxa ikhwaani fillah kamida oo uu yiri salafiyada waa la isku waafaqsan yahay salafiyada waa la isku waafaqsan yahay cid salafiyada diidani ma jirto sidaa uu hadalka u dhigay weeyaane hadalka maqlayseen waxaynu kaga jawaabaynaa ugu horeyn hadaadna weydiisa salafiyada yaa diidan waxaanu kuugu jawaabaynaa adiga qudhaada ayaa diidan meel kaleba ha tegin sidaad u diidan tahayna waxa weeye marka salafiyada la sharaxo ee dadka loo bayaamiyo maxaad waxa weeyaan markaa isu soo maqiiqaysaa ee waxa weeyaan markaa ku ola qalwaynaayo waxaan ku soo ola qalwaynaya dabada kaa soo riixaya muxuu yahay haddaanad salafiyada diidanayn salafiyadii baa la sharaxay oo laga warramaya waa ta labaade jamaacada aad u hadlayso ayay ku jiraan qaar diiday markaa salafiyada in loo intisaabo meel kaleba ha tegin jamaacaadka kale iyo saaxadan uu ku celcelinaayo halkaa aynaga dhig haynaga sii taalle tanuu isagu waxa weeyaan u hadlaayo afhayeenka waxa weeyaan markaa tanuu u hadlaayo ayaa laga helay qaar diidan kursiga uu muxaadaradan ka galay sanadadii tagay mid ka mida ninbaa muxaadaro waxa weeyaan markaa ka soo jeediyey waa macruuf waa la garanaya muxaadaradiina waa musajala wuxuu hi ninkaasi salafiyada way fiicantay laakiin looma intisaabi karo oo taskiyay noqonaysaa buui dabadeetana waa la weydiiyo wuxuu hi weliba ku dara intaa fawsaan baa sidaa yidhi buu ihi waa la weydiiye waxaa lagu yidhi dabadeeto inta lala xidhiidhay halkeeba hadalkaa fawsaan uu ku qoran yahay wuxuu ihi sharaxa taxaawiyada ka eega sharaxii taxaawiyada fawsaan baa la soo qaaday waa la akhriyey bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa laga waayey waa lagu celiyey haddana waxa sheekh masaladii kitaabkii waanu ka weyneeyey waxa weeyaan markaa halkeebay ku taallaa wuxuu idhi haa cajalad bay ku dubnayd maktabadulhiblaayo ay hayso cajaladdaa ka raajaa haddana maktabaddii baa loo tegey oo lagu yidhi cajalada noocaas ee sheekhaasi fawsaanu leeyahay ma haysaan maktabaddina waxay tidhi ku tee may maya ma hayno idinkaaba sheegaaya markii dambe wuxuu haddana yidhi alla inanka kombyuutarka weydiiya inanka kombyuutarka weydiiya isagiibaa haddana la weydiiyey wuxuu idhi ma hayo sidiibaa waxa weeyaan marka ay ku soo afgoday soomaalidu waxay tidhaahdaa beeni lug bay leedahay oo lugtana marka la qabto way dhacdhacun meel dambe ay usii socotaa ma jirto waxaynu haddaba leenahay kaagan ku tiiqtiiqsanaya dhallinyartiiyo ardayda ee waxa weeye tashkiiga gelinaya ee waxa weeyaan le salafiyada yaa diidanow kursigan aad ku fadhido ayaa in loo intisaabo salafiyada lagu diiday horta idinku isa soo dhegaysta ahlu sunnaaba waa adigan dhegaysanaya ila qaladaan ka soo saarayaae maxaad jamaacadaada waxa weeyaan markaa u dhegaysan wey ise iyaga waa xertiyo waa la yar dhaafinaya waa xertiyo iyagu waa la yar dhaafinaya bulaa nasal allaha asalaamata walcaafiya waxaa kalaynu leenahay oo aynu ugu jawaabaynaa marka aad jamaacaadka difaacayso waxa weeyaan waxaad difaacaysaa wax salafiyadii lid ku ah oonay ogolayn waayo jamaacaadkii sida hadalladaasi hore ku xusan dibna insha allahu tacaala aynu ka caddayn doono horena boqolaal jeer loo caddeeyey in xisbi la sameeyo iyo tafaruqu waa mutalaazimaan waa laba arrin oo wada socdo weeye qaladada ku dhacay waxaa ka mid ah muxaadiradaasi wuxuu idhi mukhaalafaad ka dhacay jamaacaadka qaarkood ayaa jamaacaadkii oo dhan lagu camimayaa buu yidhi ayaa jamaacaadkii oo dhan lagu camimaya waxaynu leenahay taasi waa kadib sariix hadal badanna inoogama baahna waxaynu leenahay way jiraan mukhaalafaad jamaacaadku dhammaantood ay wadaagaan way jirta laakiin waa been cad in ahlu sunnaha loo nisbeeyo oo la yidhaahdo qalad ka dhacay jamaacatulhiblaayo ayaa jamaacatulhiblaayo loo nisbaynaya xagay ku taallaa baynu leenahay keen beenaala markhaatigiisu fogeeyaaye la kaale haddaad hayso markaasaanu waxa weeyaan markaa kaaga jawaabi doonaa waa ilaa haddii kale waxaad taana u geysaa qaamuuskaagii beenta ahaa ee ahlusunnaha daba sidatay ugee waxyaabaha waxa weeyaan markaa uu sheegay waxaa ka mid ahaa wuxuu idhi bakar abu zayd xarakadani wuxuu idhi waa akhbar xaraka buu idhi waa akhbar xaraka waa xarakada isagoo ahlusunnaha salafiyiinta u jeeda waa xarakada ugu khatarsan buu idhi ee tayaarka ahlusunnaha ku dhex jirta ee dagaal iyo tafaruq ka dhex hurinaysa isagoo salafiyiinta waxa way markaa ula jeeda dawaa ninkii lahaa salafiyada ayaa isku khilaafsan wuxuu yidhi hadalka noocaasa bakar abu sayd baa yidhi oo tasniifu naaskay ku taalla mustaaqiyadeeduna waa taa kitaabkii tasniifu naas horta waa kaa sooma wada aragtaan min awalihi ilaa akhirihi waa la akhriyey kelmaddaasi waxa weeyaan uu cabiray meelay kaga taallo annagu waanu ka weyn marka waxaynu leenahay ka soo saar haddaanay ku oola ilaahay ka cabso culimadaha ku been abuuran kuwan iyaga ku been abuuratay waxa weeyaan markaa aad leedahay waan radiyayaay bal culimadii dhimatay ee horena ha ku been abuuran oo yaanay waxa weeyaan markaa halkaa hadayaankaagu yaanu bartaa kula gaadhin yaa saas bal hadayaa waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah wuxuu idhi intaa waxa la sii raaciyey xagga su'aalaha kolkaasaa wuxuu soo qaatay fatwadii cabdilmuxsin alcabaad ee culimmada qaarkood halkan ay inaga maqashiiyeen fatwadaasi maxay ku saabsanayd waa fatwadii sheekhu markaa uu odhan jiray nacam jamaacaadka markuu ka warramaayo waa fatwaduu odhan jiray waa mid muxdaa mid muxdaa weeyaan waa fatwaduu sheekhu odhan jiray xafidahu allahu waracaa dabadeeta wuxuu idhi laba jamaaco ayuun baa la weydiiyeyoo sheekha kolkaasuu dabadeetana sidaa u jawaabay waxaynu leenahay jawaabta qabso waa midda koobaade sheekha haddii la weydiiyey waxa weeyaan markaa laba jamaaco dee hadallo caamu isticmaalay hadalla caama ayuu isticmaalay oo wuxuu hadalladiisa ka mida tilka alfiraq aw tilka aljamaacaat min almacluum ilaa aakhiri kalaamihi hadallo caamuu isticmaalay markaa miyaad ilowday qaacidadii caanka ahayd ee ahayd alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waa lafdiga yeeriga caamnimadiisa waxa weeye la bikhusuusi sabab waa ta kale eh haddii waxa weeyaan kuwii lagaa hor aasaasay sheekhu muxdatha iyo bidca ku sheegay tii ka dambaysayna maxaad moodo taaduna waxa weeye markaa ka sii muxdathaysan dee waa midda kale ee sheekhu wuxuu leeyahay fataawo fara badan oo macruuf ahoo meel walba markaa mutawafir ku ah oo waxa weeyaan markaa uu jamaacaadka o dhan ku diidayo ayuu leeyihi markaa taana qabso haddaad tan tidhaahda labadaa qolay ku saabsanayd kuwa kale u firaqoo dhan lee diidayana ama jamaacaadkao dhan maxaad ka odhan intaa walaalayaal markaynu sheegnay akhbaada kale cilmiga ah iyo ta lisaaniga ah intaynaan u gelin masale muhiimaan rabaa inaan baraarujiyo waxaan leeyahay muxaadirka ama ninkan hadlay waxaa ka soo noqnoqotay hadallada oo odhanaya annaga mawqifkayaga waxaanu ka aaminsannahay hadalla caynkaasa ayaa ka soo noqnoqday waxaan leeyahay ugu horayn markanaad leedahay annaga idinkoo ayaah idinkoo ayaah faman anta wacaman tudaafic yaad horta tahay adigu yaad se difaacaysa annagu waxaan nahay salafiyiin salafiyadaanu difaacaynaa diinta islaamka ayaa waxa weeyaan markaanu difaacaynaa intaanu ka garanayno wahaakada laakiin adigu horta yaa tahay yaad ka difaacaysa waayo waxaynu sidaa u nidhi jamaacadan ictisaamka ee waxa weeyaan markaa iska soo horraysiisay ninkani dee qaybo badan bay u qaybsantay qaarkood shabaab bay noqdeen oo halkaasay ka baxeen qaarkood waa kuwan waxa weeyaan markaa aan shabaabka ahayn waxyaabaha dhex yaalla waa ogtihin shabaabku waa kuwa bilaabay inay waxa weeyaan markaa ru'aasadooda iyo culimadooda laayaan oo waxay u bixiyeen ugu yeedheen madax taabasho ay ku sameeyaan ama dhafoor taabasho qoladii ictisaamku waa kuwan ka kacay waa kuwanle waa khawaarij nimankaasi xaadiraadkii la gelaayey weygagii dhawaydu waa garanaysa waata la gelaayo صifaat lmaariqiina cala siraaط اlmustaqiim mashaaikhdii waxa weeyaan markaa ictisaamku waa kuwa nimanka sidaa uga digay haddaba waayaa adigu marka salafiyiinta laga warramaayaba adigan isa soo qaadaye maxaad waxa weeyaan markaa uga hadli weyday shabaabka muxaadiro qurood kaga hadlayso iyo meel qurahoo waxa wey aad wax kaga sheegaysa ma hayno taasi waxaan leeyahay waxay ku saaraysaa calaamatu su'aal weyn bay isna dhakala kaaga saaraysaa marka horta adiga qudha adiga bay calaamatu su'aal ku saarantahay iscaddee ayaynu leenahay wadaadka hadalkan badan intaad iska dayso waxa weeyaan ictisaamka iyo shabaabka iyo maad la manhaj tahay oo manhajkooda aad waafaqsan tahay waxaa kaloon leeyahay waxa aad ku sheegtay muxaadiraadkaaga qaar ka mid a khudbad masaajidkan laga galay oo waxa weeyaan markaa lagaga hadlaayo takfiirka iyo tafjiiraadka iyo acmaashaasi aan wanaagsanayn waxa aad ku sheegtay haddii inta hore laga reebo ama istiftaaxa inay khitaabkii buush tahay ayaad ku sheegtay arrinka noocaasa ma ka toobad keentay mise sidii baad u aaminsan tahay waxyaabaha markaa sii adkaynaya calaamatu su-aasha aynu saaray ayay ka mid tahay waxaynu leenahay oo kale abal wixii hore kaba kaalay imaka maxaanu kaa qoraa hadda maxaanu kuugu soo hagaagnaa masaa'ilkii waxa weeye ictisaamka lagu haystay ama adiga qudhaadu aad dhex qaadaysad dhex faranfardaynaysa maxaanu hadda kaa qoraay ood ka aaminsan tahay hadday tahay alkhuruuju cala alxukaam hadday tahay takfiirkii hadday tahay safku dimaa hadday tahay ahlulbidaca la difaacayo hadday tahay masaladii muwaalat lkufaar masaa'ilkii laydinku haystay ee faragashateen xaqiiqa ahaan imika maxaad ka aaminsantoon kugu soo hagaagna wixii tagay ba iska daayo waxaynu leenahay bayin mawqicaka min alicraab war horta icraabta halkaad kaga dhacaysa iscaddee hal anta mucrabun am mabniyun am tabtagii bayna dalika sabiila ma mucrab baa tahay horta adigu mise waa mise mabni mise wadda labadaa udhaxaysaad rabtaa mabni iyo mucrab waxaynu uga jeednana waxaan filayaa in la yska garanayo halkaa waxaa igu soo dhacay dhowr bayd oo soomaaliya qaarkoodna aan filaya in laiga horreeyey waxaynu leenahay oo ninka noocaasa odhanaya guudka ha iska saarsaarine dadka kala gurwarigaa oo garabka aad tahay go-an nooga yaro qaad cidda aad ku tirsan tahay noo sheeg oo iscaddee wa ilaa annaga uun annaga meelay u socotaa aan la garanahayn waxa weeyaan markaa dee mid kaafiah oo saxa maaha walaalayaal waktigoo iska koobkooban aawadii waxyaabaha uu inagu sheegtay ama soo arooriyey saaxibulhadayaanku waxaa ka mid ah waxa uu maxay itixaad noogu magacaabaya itixaad maxay nagala daba socdaan magacyo ka horreeyaanu lahayn qaar ka dambeeyaanu lahayn maxay nagala daba socdaan buu yidhi kolkaasuu idhi anaa idiin sheegayo waxay nagala daba socdaan maraykanka ayaa ku qoray buu idhi liiska argagixisada markaas sidaasay noola daba socdaan buu idhi oo marka laynagu yidhaahdo inuu meel adag magaranaysaa gaadhaayo qaabkaasoo kale waxaynu leenahay aljawaabu min wujuuh dhowr weji baanu kugu jawaabaynaa wejiga koowaad dabartay itixaad annagu idinmaanaan bixin oo magaca lahaydeen idinkaa isu bixiyey inaga u bixinnay itixaad magacay iyagu lahaayeen ayaa waxa weeyaan markaa u ahaa nacam ictisaamna iyagaa la baxay kuwa ka horreeye uu sheegayana iyagaa la baxay qaar ka dambeeya inay yimaadaanna waaba layska yaaba waaba laga yaaba haddaba magacyadiinnii dee kaamidoonnaanu idinku sheegaynaa maxaa diidaya magacaa lahaan jirteen oo laydinku bartay oo laydinku yaqaanay oo ku caanbaxdeen oo tuka baalcad ku noqoteen in laydinku sheego maxaa diidaya wejiga labaad idinka qudhiinnaada itixaad isku magacaaba mararka qaar ru'aasadooda qaar ka mid ahoo la waraystay wakhti aan sii fogayn ilaan beri horey ka guureen waxa weeyaan markaa magaca alitixaad beri horey ka guureen wakhti haddana aan sii fogayn oo la waraystay ru'aasadooda mid ka mid a itixaad buu isku sheegaya marka waxaan leeyahay horta annaga intaydaanna arag ee aydaan innagana qabsan idinku isa soo qabsada idinka qudhiinnii baa isticmaala oo magaca noocaasa isku sheega oo nafihiina ku sheegaan leeyahay midda saddexaad ama wejiga saddexaad magacan alitixaad waa magacii ku gasheen jaraa'imta faraha badan ee dhiigga ku daadiseen dagaalada badan ku gasheen laydinku bartay oo ku caanbaxdeen masaa'ilkaasina iyo jaraa'imtaasi aa magacaa markaa xambaarsanaydeen samayseen ilaa maanta midaad si cad uga toobad keenteen ma garanayno mana hayno waana maqlayseen markii la weydiiyey ashaykh cabdulkariim su-aashaasi qudheeda siduu uga jawaabay waa maqlaysay toobad saxa wax loo qaadan kara ilaa imaka lagama hayo marka waxay rabaan shaarkii dhiigga lahaa intay siibaan ay halkaa sudhaan inay mid cadinoo soo xidhaan oo dhalaalaya marka waxaynu leenahay waxaanu idinla daba soconnaa waxa weeye waa magacii jaraa'imta ku gasheen jaraa'imtiina kamaydaan toobadkeeni qofkuna tusaale ahaan isagoo cali laydhaa hadduu nin dilo tusaale ahaan isagoo cali laydhaa ayuu nin dilay markuu ninkii dilay uu magacii iska bedelo suu ihi waxaa la idhahdaa faarax faarax baa la yidhahdaa buuri haddaan idhaahdo waa faaraxa kan isku sheegaya waa caligii ninka dilay uun haddaan idhaahdo maxaan dembigan galay waa wejiga kale ah tani amerikaanka waxa weeyaan markaa ay la soo boodayaan waxaynu leenahay idinka ayaa howlaha noocaasa wanaajiya tajasuskaad sheegaysaan iyo waxlaayaalaha la midka ah iyo sifaadkaasi idinka ayaa ahlu sunnaha waxa weeyaan markaa uga mudan oo uga dhow xaqiiq ahaan maraykankuna wadaad waxa weeyaan masaajid ka hadlay oo magaca itixaad isticmaalay waxba ugama baahnaa waayo jamaacaadkan aad difaacayso ayaa waxa weeyaan markaa dad ay ugu dhex jiraan kuwaasuu xogta ka helaa waa ogtiin waxa weeyaan markaa meedhayaha iyo warbaahinta wadaad markaa masaajid ka hadlay oo intanoo kale ay hor fadhido waxba ugama baahnee taana ogow baan ku leeyahay waxyaabaha aynu ku haysanna waxaa ka mid ah wuxuu idhi su-aal baa mid ka midi keenay buu yidhi wuxuu yidhi buuri markay jamaacaadka idinla soo qaadaan jamaacadee difaacaysaan ku dhaha jamaacaday difaacaysaan ku dhahay sheekh ka mida culimadu saa ka soo naqlinaya dabadeetana waxa weeyaan waxooga inuu jawaabu markaa isku dayay jawaab saxase ma bixin taharub iyo xaydo mooyaane jawaab saxa ma bixin ummatu qawaacid baynu nahay ummatu kadaa baynu nahay ummatu mabaadi baynu nahay hadalla noocaasoo xaydaa buu ku meeraysa laakiin su-aashii sideedii ugama jawaabin sidaa awgeed waxaynu leenahay su-aashii la weydiiyey wuu ka jawaabi kari waaye wadaadkaasi mar haddii koodii weynaa uu ka jawaabi kari waayo kuwa yaryarina kama jawaabi karaane ahlu sunnow lee warka u hayo su-aashaa mar walba weydiiyey ha uga soo dhaqaaq inaan idin leeyahay su-aashaasi la hortaagnaada waxaad tidhaahdaa war horta ma jamaacaadka oo dhan baa difaacaysa mise qaar ka mid a soo maqli mayse ha uga soo dhaqaaqina weydii wejiga kale waxaa markaasi waxa weeyaan uu ku sii daray qawaacid baa dadka loo sheegaa kadaa baa loo sheegaa laakiin asmaa iyo ashkhaas waa fii muntaha alqabaawa buuri waa fii muntaha alqabaawa in asmaa iyo ashkhaas markaa la sheego ama lagu meeraystaa waa qabaawadu halkay ku dhammaanaysay buuri hadalkiisa aynu dhagaysanno waxaynu leenahay yaa saaxib alhadayaan cafa allaahu cank asmaa iyo ashkhaas in la cayimo markaad fii muntaha alqabaawa ku sheegtay miyay kaa qarsoontay nebi muxamed sal allahu alayhi wasalam inuu cayimay xaggay kaa martay talow dhinacay kaase dhaaftay nebi muxamed dawaa'if buu magacooda sheegay uu cayimay xadiidka صaxiixa ah ee xaakim iyo kayrkii ay wariyeen waxaa rasuulku uhi alkhawaariju kilaabu ahli الnaar khawaarijtu waa kilaabta ahli الnaar miyaanu khawaarijt rasuulku cayimin axaadiid kaloo badanna miyaanu ku cayimin qadariyadu rasuulku cayimay kadalik sidoo ku sugan xadiidka markaa culimmada qaarkood ay quweeyeen likarai uruqi alqadariyau majuusu haadihi اlumma qadariyadu waa ummaddan majhuusteeda rasuulkaa cayimay sal اlahu alيه wasalam wuxuu rasuulku cayimay ashkhaas dad buu cayimay ya abaa dar inaka mru'un fiika jaahiliya miyaanu nabi muxamed odhan sal اlahu alيه wasalam kama fii صaxiixi اlbukhaari afataanun anta ya mucaad miyaanu rasuulku odhan sal اlahu alيه wasalam kadaba abu sanaabil xadiidkii muqadimku sheegaaye miyaanu rasuulku odhan sal اlahu alيه wasalam ilaa غayriha min alxadiid markaa nebi muxamedna waayo ma wuxuu ahaa fii muntaha alqabaawa ma fii muntaha alqabaawa ayuu ahaa nebi muxamedna subxaanaka hada buhtaan caظiim waxaa laga yaabaa markuu sidaa lahaa inaanay waxa weeyaan markaa qalbigiisa ku jirin haddaynu daniga u wanaajinno inaanay qalbigiisa ku jirin baa laga yaaba in waxaasi ka dhalan karo laakiin waxaynu leenahay waar hooy sidiidaada mooye dhuudhacaaga hubso waar intaad salafiyiinta ku taaran tahay ee aad isleedahay salafiyiin wax ka sheeg nimankaa naqdi baadil inay ku sugan yihiin dadka u caddeen intaad isleedahay er nebi maxameda gaadhi sal allahu alay wasalam waxaa kaloo soomaalidu tidhaahdaa hadal aan fiirsi loo odhan iyo caano aan fiiqsi loo dhamin way kula fogaadaan oo feedhahay waxyeela marka hadalkaaga u miidaanbay aad leedahay wejiga kale culimaduna waxa weeyaan markaa iyagoo rasuulkooda ku dayanaya sala allahu calayh wasalam ayaa waxa weeye ashkhaas badan inay magacaabeen baynu ognahay qaar kutub lagu radiyey oo loogu markaa waxa weye magac daray iyo wixii la halmaala wejiga saddexaad wuxuu yahay markuu sidaa yidhi ayaa isaga qudhiisu u istanaaquday oo wuxuu yidhi sheekh baan magacaabi doonaa magacyada sheeg sheegi maayo nin mooyaane sheekh baan magacaabi doonaa buuri balcaa wuu magacaabayaaye kuu noqdo wahleegi iyo wuxuu yidhaahdo ee ka soo baxa kolley wax roon ka fili maayee waynu eegi doonnaa markaa asmaadii iyo ashkhaastii aad ka digayso sawdan adigu ku dhacay sawdagan adigu ku dhacay ma hada tanaaqud ya saaxib alhadayaan tanaaqudka intaa leegi muxuu yahay saaxib alhadayaanow waxaan leeyahay munaasib kuma tiid hadalka ee ka gaabso waxa aad wanaajinayso waxyaabaha markaa aad wanaajinayso ku foof laakiin waxaanad wanaajinahayn oonad ku fiicnayn ha u babadhig kooxda sidaasoo kale uu u hadlaya iyagoo qudhoodu tacyiinaad bay sameeyaan oo kuwa aynu sheegaynay shabaabka la idhaahdo ee iyaguba khatarta badan waa kuwii magacaabayey ee khawaarij ku sheegaayo waa tacyiin marka ma waxa weeyaan talow qisadii باي تجر قضاؤك لا تجر به baraydu waxa weeyaan markaa waxbay jirtaa laakiin adiga baraadu waxba ma jirto marka ahlu sunnu wax tacyiimiyaan waa lagu qabsanaya markaanu annagu wax tacyiiminana na lagu qabsan maayo sidaasoo kale waktigoo walaalayaal iska koobkoobana aawadeed waxa uu ninkaasi yidhi waxay idhaahdeen jamaacaadku waxay ka go'an tahay rasuulka waxay ka go'an tahay islaamka wuxuu sii raaciyey weliba waxa ay leeyihiin buuri jamaacaadku kuwa markaa matbuuciina oo ay raacaan ayay leeyihiin oo rasuulka ka sokeeya kolkaasuu suufiyada ka soo istinooday ama uu ka soo reebay hadalkaa dabadeetana waxay ka go'an tahay rasuulka iyo islaamka ayuu aad ula yaabay yuu aniga wiilo weyn yahay muxuu noqon karaa bay rasuulka iyo islaamkiiba ka go'an tahay waxaynu kaga jawaabaynaa ugu horayn dadka muslimiintaa koox in laga dhex sameeyaa waa arrin mukhaalafa oo aan sax ahayn weeye waxyaabaha kale waxa weeyaan marka ay samaynayaanna waa mukhaalafaat mukhaalafaadka noocaas dee islaamkana way ka go'an yihiin rasuulkana way ka go'an yihiin imaka abaanu ku leenahay marka sidaa la idhaana macnaheedu maaha dadkan jamaacaadka ku jira waa dad islaamka iyo rasuulkaba ka go'an haye dee macnaheedu maaha haddaad adigu sidaa u qaadatayna waa jahli weeye jawaabta labaad waxay tahay isaga qudhiisa ayaa wuxuu jamaacaadka odhanaya way qaybsamaan oo qaar kaafiraba ku jira buu odhanaya jamaacaadka islaamiga sheegta oo qaar waxa weeyaan marka mubtadacaba ku jira oo talow kuwaasina waaye kaafirada ahi iyaguna aad kaafirada ku sheegaysaa iyaguna islaamka iyo rasuulka miyaanay talow ka go'ayna miyaanay ka gonayn bimacnaa waxa weeye waa tanaaqud iyo hadal iswada tabcaynaya oo markaad sidaa u egtay ilaahay yaab kuu keenayo tan uu leeyahay waxay idhaahdeen jamaacaadku matbuucin bay leeyihiin rasuulka ka sokaysa ee dabadeeta uu suufiyada ka soo reebay nacam waxaanu leenahay annagu maanaan odhan dee culimadaa sidaa yidhi culimadaas sidaa yidhi waxa uhi sheekha la idhaa markaa bakar abu zayd oo isaguna uu wax ka soo qaadqaadanayo malaa bakar abu zayd iyo culimmada waxaa la dhagaystaa marka hawrka lagu kacsanayo eh mar walba lama dhagaysteeh waxa uu sheekhaas yidhi markuu ka soo warramay sheekh islaam ibnu taymiya hadalkiisii وحول وهذه حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية اليوم أنهم ينصبون أشخاصا قادة لهم فيوالون أولياءهم ويعادون أعداءهم ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ودون أن يسألوهم عن أدلتهم فيما يقولون أو يفتون حكم الانتماء أيها هذا الكاس كبعا وعشيخ الله يتاسي جماعات يا حساب بدن وإسلام يمان تحال كود واسلوية ضد بيتاغان ويلهدان هقام النور نقضي أميره جماعات وهد لا يقول له أمير كاسي الله kolkaasaa waxa weeyaan markaa awliyadooda ayay xidhiidhiyaan acdaadoodana way xidhiidhiyaan wax kastoy fatwoonayaanna way ku adeecaan waa hadalkii sheekh iyagoon kitaabka iyo sunnada u noqon iyo iyaga oo waxa weeyaan markaa adiladooda aan weydiinin ay u daliishanayaan waxay leeyihin waxay fatwoonayaan bakr abu sayd arrinka noocaasa masuufiyadu ka yidhi sidaad sheegatay يا صاحب الهديان مسات شماعات كانت بركين سيد بوغادين السيد مدح وصلاحيس وعن في الأيام ويعدها جوابته وحيا الله وشاكته وحكم ده وحكوع العليا استعباد باكره وحبعث اللي يقصوا كده يا أول لصوا يا عيا بل يرتي يا إنك عيو إنا طريا أو إنك فورورين وحينو لا نهي أرنك النوع عاصي وفرية ما فيها مية وبين عن الشكي كتري وحد قدر ستاتانا أن بينها بيهوري قدر سو أوليسكا كترى وجهك اللباد أهل السنة وحي كرة بيان بل يرتي يددك إن دليلك لفاعه سلفي كليه كم أغلب ميسيد واراني غير راعه waxaan idhaahda dhaha waxaan diidana diida idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami ka maqli maysid salafiintii ahlusunna mid waliba wuxuu la soo taaganyaa alkitaab wasunna calaa fahmi salafi lumma ayuu la soo taaganya taasi ayuu la soo taaganya hadalka culimada in la daalacdo baxsi la sameeyo qiraa'ada lagu dadaalo waxa weeye qofku xasiila cilmiya uu yeesho daliilka uu raaco marka daliilku daahira aanu ka baydhin cid kastaba ha khilaafsanaade taasay salafiinta ahlusunnada dadka ku rabeeya markaasaa haddaba isticbaad bimacnaa u dhow ama u mudan miseka waxa weeyaan soomaali qura inta lagu dul akhriyo akhriyo akhriyo laga dhergiyo iska dhegaysanayo alla ilaahay kuwaasi adiga kugu hoos go'ay ee waxa weeyaan markaa aad sheekadaasi ka dibbirisay ilaan waa sheeke eh kuwaasi ayaa isticbaadka u mudan baan leedahay aan waxna akhrin ama aan akhriskoodu badnayn ee dacaayadda aad ahlu sunnaha dacaayadaynayso iyo barobagandadaasi iyo sheeka maqaaxiyeedda runta kaa moodaya alla ilaahay kuwaasa isticbaad waxa weeye marka ku sifaysan waxa kale oo isticbaad ku sifaysan kuwa waxa weeyaan marka inta walxaha qarxa laga buuxiyo jirkooda la oranayo orada soo qarx adiga ku dhaaf orada soo qarx sida bambada waxa kale oo waxa weeyaan marka isticbaadka u dhow kuwa la oranayo qof soo dil naftiisu aanay mutmain ku ahayn inuu dilo oo waxa weeyaan markaa uu ka gacan taaganayo ama aanu ku deganayn dabadeetna waxa weeye intuu qaato soo dilaya waayo haddaanu soo dilin isagaa la dilaya oo kabo lagaga siinaya kuwaasi ayaa isticbaadka u mudan baynu leenahay iyadoo muxaadaradii walaalayaal inoo dhadhowdahay oo qaladaadkiisa aynaan dhammayn karahayn waayo waxaynu nidhi muxaadaradiisa xagga hore ilaa xagga daba wada qaladaad halkii la taabtaabay ku soo go'aysa waa muxaadaro qalad ka buuxo bal adigu waatana tacliiqi marka inta caawa munaasibka ku ama waktigu inoo saamaxaynu ku gaabsanayna iyadoo baaraka allaahu fiikum inoo dhadhow waktigna uu inagu dheeraaday oo waxa weeyaan markaa raalli noqon doontaan waxa uu ninkaasi soo qaatay xadulu leeyahay waxa weeye shaykhulislaam ibnu taymiya ayuu soo qaatay oo waxa weeyaan markaa ra'sulxisbi tilmaamaayo ama uu ku jiro hadalka noocaasa isaga ayaa akhriyaaya waynu wada dhagaysan doonaa kadibna tacliiq kooban ayaynu ku tacliiqin doonaa bal hadalkiisa hala dhagaysto hadalkaa sheekhu akhriyey hadalkaa sheekh islaam ibnu taymiya ee uu akhriyey waynu wada maqlaynay ugu horrayn waxaynu leenahay hadalka sheekha wuu jejebiyey lafdigiisa lafdigiisa wuu jebiyey sidaa maqlayseen laba meelood buu ka jebiyey meeli waa hadalka ah مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل أي أوحوا أخري مثل التعصب مثل أي أخري وحين أغفر لنا أوحوا كنا سبيه وحين لا نهي محاد كنا سبيسي annagu waxa weeyaan ma garanayno mansuubaadkii kutubta naxwaha iyo luuqada lagu sheegi jiray mid ay waafaqsan tahay ma hayno eh ma naxwo kale ayay talo ku taallaa kee waa lagaga fadhiyaay meesha labaad ee uu qalday waxa weeye halkaasi faina allaha warasuulahu bay ahayd faina allaha warasuulahu amara biاljamaacati wاlا'tilaaf isaguna wuxuu ihi faina allaha warasuuluhu buu yidhi waxa weeyaan markaa macduufkii ayuu guday halkay ka ahayd inuu waxa weeyaan macduufun calayhiga allaha a raaciyo oo waxa weeye isamkii ina ah liina ana layta laakina lacal kaana cagsu maali kaana min camal kaina zaydan caalimun bianii kufu walaakina bnahu duu dogni baabka waxa weeyaan markaa ina iyo camalkeeda waynu garanayna sigaaru alaba ayaa yaqaan siday haddaba waayo uga qarsoontay nin dhan oo isu soo taagay inuu salafiyiinta ka hadlo siday uga qarsoontay waa yaaday intaanu salafiyiinta ka hadal mucarabkiisa saxo taasi waa mid midda labaad waxaynu leenahay sidaa uu lafdiga hadalka sheekha lafdigiisa u qalday ayuu macnihiisana u qalday hadduu lafdigu qaldi lahaa macnaha sixi lahaaye macnahana uu qaldo waxaanaynu kaga jawaabaynaa hadalka sheekh islaam ibnu taymiya dhowr jawaabood jawaabta koobaad horta waanu soo naqlinaa sidaa uu sheegtay uhi aad uma soo naqliyaan aad bay ahlu sunna u soo naqliyaan waana caddeeya akadibun lahu quruntaas jawaabta koobaad raasul xisbigan uu sheekh islaam ibnu taymiya sheegay waxaa looga jeedaa alri'aasatu alcilmiya riyaasadii cilmiga ahayd sheekh markaa xalqad mas-uulka ah iyo wixii la mid ah waa garanaysaan hadalkii abu xaniifa waxaa lagu yidhi fii masjidi kada qawmun yatanaabaruuna fi lfiqhi masjidka halkaa waxa jooga qoom fiqiga ku munaadarooda faqaala alahum ra'sun wuxuu idhi ra'si ma leeyihiin qaaluu laa waxay idhaahdeen maya qaala laa yafqahuuna abadan wuxuu idhi haddaa weligood waxba fahmi maayaan markaa ra'sal xisbiga la sheegayaa sheekhow amiirkaaga iyo kuwa la midka ah ma aha eh ha afduubin hadalka sheekha eh waa kaasi weeyaan qodobka labaad sheekhu wuxuu yidhi markaa haddii aan nuqsaan ziyaado iyo nuqsaan midnaba aanu koobsan waxaynu leenahay taxasubkiinu inuu marka horeba yahay taxasub aan bannaanayn wuxuu ku sii darsaday ziyaadiya nuqsaanna waxaway markaa uu koobsaday wuxuu koobsaday tacasub loo tacasubaayo cidda macooda ah nacam waxa markaa uu ku celcelinayaa majaalista dambe ayaynu ku soo caddayn doonaae tacasubka ayaa la yska ilaalinaya oo bimacnaa tacasubku mid saxa ma aha macno noocaasa ayuu ku celcelinaya waxaynu leenahay dee tacasubkaa waa ku sugantihiina maxaydin yeeli tacasubka dadkan kale bal horta halkan iska dhigo ictisaamow waa ku sugantihiin oo dhe fadhida tacasubkaa a sheegayseen baa dhe fadhiisateen haye waaqacaynu ku noolahay qof waliba waxa weeyaan markaa u arkaa saajidda maanta jamaacadaas ay ka mas-uulka yihiin nin salafiya cashar kama dhigi karo imise salafi baa isidha cashar ku bilow naxwo iyo kayrkiiba oo laga laabay ama laidhi ka daah oo iskaga tag imise casharba masaajidooda laga joojiyey waynu garanayna imise nin baa masaajidooda lagaga eriyey salafi baa tay ya miyaanay tacasub ahayn talow taasi bay taasi tacasub noqon weydo waxa weeye waa waxyaabaha waaqica ah ee dhacae nacam iyagu ha u magac bixiyaan waxyaabaha kale ay ku sugan yihiin waxaa ka mid a iyagoo marka horeba baynu nidhi jamaaca in la sameeyo ay bidco tahay haddana qalado badan baa u raaca wuxuu isagu iska dhigayaa ceebka saliimo inay jiri jiraan jamaaco jamaaco uuna laakiin aan akhtaa kala lahayn inay jirto isagu markaa ayuu ka soo qaadayaa inoo sawiraya waxay leeyahay taasi ma jirto waayo jabaacadiinna akhtaa badan baa lagu haystaa firqadiinna akhtaada lagu haysta waxaa ka mid a tacasubkaasi aynu sheegnay walaag iyo baraaga dayiqa ahlulbidaca inay xidhiidhiyaan culimmada sunnada inay dacniyaan waxyaabo badan baa lagu haystaa waxa aynu ku soo gebagabaynaynaa dhowr noqdo nuqdada koowaad waxay tahay ninkaasi waxaynu nidhi wax xadiiahoo lafdigiisa uu sheegay mid baa jira kaasina waxa weeyaan markaa uu qalday isagana bal markaa aynu dhegaysano waxaan filayaa inaad maqlayseen rasuulka muu tirinoo rasuulkaa yidhi mu odhan laakiin waa xadiis muhim laakiin lafdigiisuu qalday wuxuu akhriyay kullu bni aadama khataa wa khayra alkhataa'ina tawaabuun sidaasuu akhriyaya khayradaa tala muxuu ku nasbiyey isagaynu uga fadhinaa lawaa kan waxa weeyaysa soo maqiiqaya ee salafiinta ku soo dhiirane wuxuu ku nasbiyay isagaynu weydiinayna wejiga carabiga ah ee khayrada khayruda in khayra la idhaa banaynaya isaga ayaynu uga fadhinaa waxaynu leenahay ninka hal xadiid soo qaatay muxaadiradaasi dhan ee xadiidkiina waxa weeyaan markaa qalday yaani taasi waxa weeye dacfi ugu filayn intaasaa ku filanba huzaal iyo dacfi taa intaasaabaa ugu filan akhtaada kale lisaaniga ah ee ku dhacday iyo waxa weeyaan markaa wixii aynu dhaafnay insha allahu tacaala majaalista dambaynu ku qaadan doonaa majaalistanna way soconaysaa isaga iyo kii dambe ee madaxa la soo kacaba ahlu sunnihii way u joogaan waa la wadayaa hadday toddobaatan sano soconayso sidaasaa radiga loogu wadaya ilaa inta toobad waxa weeyaan markaa saxa laga arkaayo waxaan ku soo gebagabaynayaa majliska dhallinyarta majaalistaasi tegaysa ama muxaadiraadkaa ilaahay ka cabsada baan leenahay oo salafiyada ka dhab sheega marna waxa weeyaan markaa waxaynu leenahay salafiyiin baynu nahay marna dadkaasi manhajkoodu aanu saxda ahayn baynu hoos fadhinaa oo aynu qalbigeennii waxa weeye markaa hoos dhigaynaa si ay shubahaadkooda inoogu afuufaan ilaahay ka cabsada qalbigu gacantiinna kuma jiro qalbigu gacantiinna kuma jiro waxaa laga yaabaa shubha lagugu soo tuuray inay qalbigaaga ku dhegto dhaqankii salafka miidaan waxa way markaa garanahay dadka noocaasa iskaga hadha haddii kale meelo daran iyo meelo daaduun ayaa laydinkala dhici hadal uu leeyahay alimaamu daarimi ayaan ku soo xodhayaa waxa uu sheekhaas yidhi markuu radiyaayo mid ahlulbidaca ka mid ah fatafaham ayuha almucaaridu uma takalam ولا تنطقن بما لا تعلم فإن كنت لا تحسن فتعلم ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم فينقض عليك وتطلم وتعد في عداد من لا يفهم وتعد في عداد من لا يفهم هذا وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك